أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wclى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay tafsiiru suurati طaaha qisadii nabiy llaahi muusana waa ku jirnay waxaa noo soo dembeeyey fircawn markuu isu keenay wixii dad iyo tabar uu hayay ee uu hor dhigay nabiy llaahi muusa calayhi الsalaatu wasalaam iyo haaruun iyo goobtii markaas layskugu yimid halkaa ayaan joognay marka meeshii laysugu yimid iyo wixii ka dhacay ayaa casharka uu ku bilaabmayaa aayaddanna waa aayadda lixdan iyo shanaad ee suuratu daaha ka mid ah wuxuu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala qaaluu yaa muusaa imaa an tulqiya wa ima an nakuna awala man alqaa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa muusow imaa an tulqiya inaad ridid adiga oo waxa aada haysa marka aada soo tuurto iyo wa imaa an nakuuna ama inaan ahaano innaga awala man duul kuwa ugu horeeyo ama qofkan ugu horeeyo oo alqaa tuurayo inaan annaga noqonno qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa bal ee alquu in aniga rida iska daaye alquu tuura idinka fa-idaa xibaaluhum xarkahoodii waaba iyaga oo wa cisiyuhum iyo ulahoodii yukhayalu in loo khiyaal gelinayo oo loo malo gelinayo ilayhi ilaa muusaa muuse xaggiisa waaba iyada oo looga khiyaal gelinayo min sixrihim sixirkooda annahaa iyadu tascaa inay ordaysaba fa awjasa wuu qariyey muusaa muuse nabiyullaahi muusaa fii nafsihi nafsadiisa dhexdeeda khiifatan cabsi ayuu ku qariyey qulnaa waxaanu nidhi laa takhaf ha cabsanin innaka adiga anta adigu al aclaa midkii sarrayn badan ayaa tahay wa alqi rid oo tuur maa waxa fii yamiinika midigtaada dhexdeeda ahaaday talqaf way gurubsanaysaa maa wixii sanacuu ay soo dhoodhoobeen oo ay sameeyeen bay gurubsanaysaay innamaa sanacuu waxay sameeyeen kaydu saaxirin innamaa waxa sanacuu ay sameeyeen kaydu saaxirin saaxir shirqoolkiis waaye walaa yuflixu ma liibaanayo asaaxiru saaxirkana ma guulaysanayo xaytu meel kasta oo ataa uu yimaado meel allaale meeshii uu yimaado u jihaysto guulaysan maayo qofka saaxirka ah ayb marka alla subxaanahu wa tacaala wuxuu qisadiibuu ka sheekeynayaa qoladii marka saxaradii ee uu isu keenay fircawn iyagii ayaa marka hadalka bilaabay oo waxay leeyihiin ama inaan annaga dooranno inaan tuurno ama adiga inaad doorato inaad tuurto wax ka dhexeeya male sidaana waxaa la yidhi calaa sabiili ladab ayay u leeyihiin oo hadalkii uu nabiyullaahi muuse ku yidhi iyo weylakum laa taftaruu cala allahi kadiban iyo hadaladii siduu u hadlay qof beenlow ah iyo qof kale ma isu eka marka isagii marka hadalkan bay marka ta-adub ahaan bay u hormariyeen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusa muusow imaa an tulqiya marka imaa an nakhtaara ima an takhtaara an tulqiya saasay ka dhigan tahay imaa an tulqiya imaa an takhtaara inaad dooratid muusow an tulqiya inaad adiga ridid wa imaa an nakuuna ama inaad markaa doorato an takhtaara inaad doorato an nakuuna inaan ahaano innaga awala man kuwa kan kuwa ugu horeeyo alqaa tuurayo dad kuwa ugu horeeyo tuurayo inaan inaga ahaano labadaa adigu markaa mid dooro marka an tulqiyada maxalu nasbin baan dhignay ay imaa an takhtaara an tulqiya waa inaad doorato inaad adiga riddo oo waxaad hayso inaad soo tuurto ama inaad doorato innaga inaan noqono kuwa ugu horeeyo ridayo oo tuurayo dayib siyaal kalena an tulqiyada maxal kale oo rafcana waa loo samayn karaa dayib wa imaa an nakuuna ama inaad doorato inaan ahaano innaga awala man dad kuwa ugu horeeyo ama duul kuwa ugu horeeyo alqaa tuurayo qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa bal ee inaan aniga tuuro iska badaaye alquu tuura idinka meeshan marka ishkaal baa ka imaanayo ishkaalku waxa uu yahay nimankan saxaro waaye ee nebiyullaahi muusana inuu yidhaahdo wax tuura yacni waxay u ekaanaysaa inuu sixir amraayo oo kaalayo sixir keena ee sixir in la amro ama la keenana nebi laa-iq uma ahan sidee marka ishkaalkaas looga baxayaa waxay yidhaahdeen hada laa yakunu min baabi tajwiizi sixri sixirka bannayntiisa in la bannaynayo baabkaas ma aha macnuhu waxa ay tahay shardi baa ku jiro bal alquu bal tuura in kuntum muxiqiin haddaad xaq leedihiin hala arka bal tuura wayn haddaad wax isku haysaan ood xaq haysaan bal soo daaya waxaad haysaan ee marka idinku wax sixra iyo in sixir uu bannaynaya ma ahan sidaas baxrulmuxuudka sidaas ayuu tilmaamay abuu xayaan siyaal kalena sheekh maxamed alamiin shanqiidi adwaa-ulbayaanka iyo wuu ku sheegaa sidan baad moodaasa inay aada u dhowdahay ayb qaala waxa uu yidhi bal e iska badaa inaan aniga tuure alquu rida idinka tuura fa idaa xibaaluhum xarkahoodii waaba iyaga oo wa cisiyuhum iyo ulahoodii xibaaluhum marka waa jamcu xablin waa xarig jamciisu wa cisiyuhumna waa jamcu casaa ayb caswuwun ayay ahayd oo facuul oo kalea lagu keenayay labadii waaw baa marka lagu sameeyey ibdaal ya- labadii ya- baa markaa laysku idqaamay cisiyun ayay noqotay marka ayb saadkii iyana waxaa loo hoos dhigay ya-da iyadoo markaa yacni kasrada loo munaasabeynayo aduu iclaal sidaas oo kaleo dheeraa ku jiro fa idaa xibaaluhum xarkahoodii waaba iyaga oo wa cisiyuhum iyo ulahoodii yukhayalu in loo khiyaal gelinayo oo loo malagelinayo ilayhi ilaa muusaa muuse intii ka ah xaggiisa min sixrihim min ajli sixrihim sixirkooda dartiis loogu khiyaal gelinayo annahaa iyadu tascaa inay rooreyso marka jumladan annahaa tascaa waa naa'ibu faacil yukhayaluda naa'ibuulfaacilkeeda yay noqonaysaa ay yukhayalu sacyuhaa ilayhi orodkeeda ayaa isaga loo khiyaalgelinayaa meeshaasna marka waxaa laga qaadanayaa sixirka qoladan inuu ahaa sixiru takhyiil sixirka dhowr nooc ah iyaga marka sixirkoodu waa indhasarcaad ee ushii iyo xarkihii badnaa ay soo qaateen ay meeshii dhigeen dadkii indhahoodii bay sixreen dadkii baa marka waxay u moodayaan abeeso iyo masas ordaaya mana aha xaqiiqdu waa indha sarcaad marka nooc sixirka ka midana wuu yahay sidaana waxaa ku tusaya marka saxaruu acyuna annaasi fii suurati alcaraaf ayaanu kusoo marnay ayb oo dadkii marka saxaruu acyuna annaas dadka indhahooday sixreen ee xaqiiq markaa ma uuna lahayn waay nacam ee xaqiiq marka yacnii ou lahaa ma jirin sixirkoodaase indha sarcaad unbuu ahaa wacalaa dalika mas'ale waxaa kasoo baxayso muctasiladu ay qabaan oo ay yidhaahdaan sixirka noocan takhyiilka ah bis bay sugaan ee sixir xaqiiqa leh iyagu ma sugayaan muctasilada waana inkirayaan sixir isagu markaa xaqiiqa leh ma jira bay leeyihiin laakiin sida saxiixa sixir xaqiiqa lehna waa jiraa sixirka xaqiiqada leh inuu jiro waxaa ku tusayo qowluhu tacaala wayatacallamuuna minhumaa maa yufariquuna bihi bayna almar-i wa zawjihi sixir waxaa jira nin iyo naagtii wax lagu kala geynayo waxa nin iyo naagtii lagu kala geynayo lagu kala furayo xaqiiqou leeyahay nacam ee indhasarcaad maahan midkaas oo kale marka aayaddan kii takhyiilka hadday ka warrantay aayatulbaqarana kii xaqiiqiga ahaabay ka warrantay iyo suuratu mucawidateynka ee wa min shari nafaahaati fi lcuqad ayaa ku jirta shar ayaa loo qiray oo loo sugay inay wataan iyagu nacam shartuna de wax ta'hiir iyo saameyn dadka ku yeelanaya waay marka waa inuu sixir xaqiiqdiis ou jiro dad wax sixrana waa jiraan sixirkaasuna xaqiiqou leeyahay laakiin ilaahay idinkiisa iyo qadarkiisa kama dhex bixi karo ayb labadaas marka ay aayadaha marka laysu geeyay macnaha baa kasoo baxayo marka kan keliya in sixirka laga dhiga ma aha qaabka ay indhaha dadka ugu khiyaalgeliyeen waxaana inay soconayaanna waxaa xoog badan in laga dhigo sidaas aan sheegnayoo waxay la ahayd dadka indhahoodu inay waxaani dhaqdhaqaaqayaan ayb qaar baa culimada mufasiriinta waxay dhahayaan maadada zi'baqa la yidhaahdo ayay xarkaha kusoo sameeyeen iyo ulihii ay wateen zi'baquna waa meerkuriga maadadan meerkuriga la yidhaahdo haddii marka wax kulayl hoosna dab iyo waxbay ku shideen ama qoraxdii kulaylkeedii ayaa zibaqi yacni saamaysay wou dhaqdhaqaaqa marka zibaqa haddii kulayl iyo wax la geliyo dhaqaaqii uu dhaqaaqayay baa wixii uu ku dhex jiray xarkihiina waa la dhaqdhaqaaqa markaasay waxay u maleeyeen dadkii marka waxaan dhaqaaqayo ordayo ayay u qaateen inuu yahay masas iyo waxaa inay yihiin laakiin macnahaas ma xoog badna leanna aayadda kale waxay sheegaysaa saxaruu acyuna annaasi wa jaa-uu bisixrin cadiim sixir weynin badan bay la yimaadeen buu ilaahay subxaanahu watacaala dhahaya ayb marka inay markaa yacni iyagu dadkii indhahooda sixreen wixiina sidaa ay ula muuqatay ayb fa awjasa wuxuu qariyey muusaa nabiyullaahi muusaa fii nafsihi nafsadiisa dhexdeeda wuxuu ku qariyey khiifatan cabsi buu ku qariyey naftiisii waa baqay marka na waa cabsaday cabsidaasina marka de waa cabsida bani aadamka dabciga u ah waay ee maahan cabsi hadda markaa yacni isaga naqsi iyo wax u keenayso min shani bani aadamka shanigiisu waa baqdintu waa waa ku abuuran tahay ayb qulnaa waxaanu nidhi laa takaf ha cabsanin haddaad muuse muuse tahay inaka adiga anta adiga adiga unbaa alaclaa midka adkaanayo sarraynta badan adiga unbaa ah kan sarraynta badan oo adkaanayo meeshan ku sarraynayo adiga waay wa alqi tuur maa waxa tuur fii yamiinika midigtaada ku jiro waa la ibhaamiyey marka ushii tuur lama dhihin iyadoo gacanta midig ul ay ugu jirto ibhaamkaani marka maadaani maxay macnoo faa-iideyneysaa waxay keenaysaa taxqiir baa ku jiro waxaan ul yar waayo nacam ushaadan yartaa tuur marka nacam rid waxaan iyagu tirada badanoo ay keeneen bal waxaan yar ee gacantaada ku jiro ku tuur xaggooda mucjizadii marka waxa kasoo bixi doono ushaas yarta ah ayaa waxweyn markaa yacni noqonayo taasaana marka mucjizada u habo u yacni sugitaan badan ayb ee nabiyullaahi muuse hadda ushii oo xoo ariga ku raacanayay iyo unbuu wataa taasaa ilaahay marka uga dhigayaa wax weyn oo waxaas oo dhanba ka adkaado ayb marka waa layska ibhaamiyey marka ayb wa alqi tuur maa waxa maa ay ladii kii tuur fii yamiinika midigtaada waxaa ku jira tuur talqaf way laqaysaa markaa laqdee maa waxa ayay laqaysaa ay gurubsanaysaa sanacuu ay sameeyeen wixii ay dhoodhoobeen marka talqaf haddii la yidhaahdo qiraa'ada xafs can caasim waaye waa min mudaarici lafiqahu lafiqa mudaaricieda talqaf waana dabcan de alqidaas ayuu jawaab u yahay waa majzuum jumhuuru lquraa waxay aqriyeen talaqaf maa sanacuu talaqaf marka la yidhaahdana tatalaqafu waynaan maadigeedana marka waa talaqafa ayuu maadigii noqonayaa ayb marka talaqaf maa sanacuu iyada marka macna ahaan waa isku waa isku waa isku mid u talqaf way laqaysaa maa wixii sanacuu ay ay sameeyeen inamaa sanacuu inamaa ina aladii kii sanacuu ay sameeyeen ay sanacuuhu wixii ay sameeyeen iyaga kaydu saaxirin waaye saaxir shirqoolkiis waay qiraa'ana markaa mutawaatira kaydu sixrin ayay leedahay sixir shirqoolkiisu ah ayb markaa sidaa markaan ku wadna maadu macnaheedu waxay tahay waxaanu ka dhignay mawsuula jumladaa sanacuuna silatu lmawsuul weeyaan laa maxala laha min alicraab caa-idkana marka waa lagu qadarayaayo ay sanacuuhu waay maadaama yani caa-id mansuuba uu yahay xagga maxalka waa la qadaraya waa maxduuf ayb inamaa sanacuu ay ina aladii sanacuuhu kaydu saaxirin maada waxaa kaloo laga dhigi karaa maa oo kaafa a takufu can ilcamal wax camala marka ma jirayo marka hadda waxay noqonaya iyadana inamaa sanacuu kaydu saaxirin waa yacni waxaa markaa sancadooda iyo waxaa weeyaan shirqoo ee saaxir shirqoolkiis waay iyo kaydkiis inamaa ina aladii kii sanacuu ay sameeyeen hu isagaba kaydu saaxirin weeyaan saaxir shirqoolkiis waay ayb walaa yuflixu saaxiru marka maada haddii kaafa laga dhigaya kayda saaxirin in la dhahay noqonay oo sanacuuda jumladeeda ay camal fasho qiraa'o marka waxaana ku jirto aan mutawaatir ahayn ayb inamaa ina aladii kii sanacuu ay sameeyeen kaydu saaxirin weeyaan saaxir shirqoolkiisa walaa yuflixu ma liibaanayo asaaxiru saaxirku xaysu meel ataa ou jiraba meeshuu ahaa yacni meel allaale meeshuu yimaado saaxirku ma guuleysanayo tarkiibkan marka waxaa ku jiro waxaa la yidhaahdaa qaacido usuuliya waxay tahay alficlu fii siyaaqi nafyi yacumu alficlu fii siyaaqi nafyi yacumu khilaaf baa ku jiro in masder la sheega maa shardiga mase ma ahan shardi khilaaf baa ku jira laakiin jumhuurku waxay u badan yihiin ficilku haddii uu dhaco fii siyaaqi nafyi ama fii siyaaqi shardi yacumu inuu caam noqonayo maxaa yeelay ficilku wuxuu wataa macno masder baa ku jiro masderkaas baa marka nakiro ah yacni taagan nakiraduna waa tan la yidhaahdo annakiratu fii siyaaqi nafyi tacumu waa tan la dhaho ficilkuna waa la mid maadaama masderku ou yani ficilku macno masder ou meel dhinac ka wato haddii marka sidaa loo taqriiriya marka alficlu fii siyaaqi shardi yacumu lay fii siyaaqi nafyi yacumu haddaan dhahno oo haddana walaa yuflixu yuflixu waa ficil laadana waa naafiye dabcan sidaa marka la yidhaah maxaa kasoo baxayo xuguna maxaa kasoo baxayo xugun ah saaxirku gaal miyaa mise gaal ma aha mas'ale ah baa taagan kathiir min alculamaa waxay leeyihiin waa gaal saaxirku ee waxayna keenayaan aayaddanoo qaabka ay aayaddan uga daliishanayaan waxay tahay mar haddii la yidhi walaa yuflixu oo ficilku fii siyaaqi nafyi yacumu macnaha marka wuxuu noqonayaa guul dhanba ma helayo walaa yuflixu maba liibaanayo sidiisaba liibaan dhan ma liibaanayo haddii marka liibaan dhan cidda laga anfin karaa waa ayo qof mu'mina liibaan dhan lagama anfin karo hadduu dhinac ka waayo dhinacuu ka helaya cidda marka falaaxa iyo liibaanta dhammaanteed laga anfiyaa ma noqonayo ilaa gaal un weeyaan qaabkaas baa marka ay uga soo istimbaadayaan xukunka saaxirka gaalnimadiisa aayaddan ay uga soo istimbaadayaan siyaaqa qur-aankuna macaanidaas oo kale waa ku jirtaayo inta badan falaaxa waxaa laga anfiyaa gaalada inta badan yani gaaladaas ayaa marka yani laga anfiyaa inahu laa yuflixu lkaafiruun faman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban aw kadaba biaayaatihi inahu laa yuflixu lmujrimuun xaayaadka qur-aanka haddaad fiiriso qof falaax dhan laga anfinayo ama liibaan dhan laga wada laga loo wada diidaya waa un gaal ayb fii suurati albaqara aayadda ku jirtana waa laga fahmayaayo alla uu yidhi wamaa kafara sulaymaanu walaakina ashayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixra ayb nabiy llaahi sulaymaan baa iyagu sixri ay ku sheegeen ma kufrinin baa la yidhi sulaymaan leanna sixirkan aad ku sheegaysaan hadduu samayn lahaa qofka saaxirku waa gaaloobaa isaguna nebi buu ahayo ma kufrininba markaa sixir ma samaynin waayo macnaha masaladaa iyadaa marka khilaafna waa ku jiraa dabcan saaxirku ma gaaloobayaa jumhuurku inuu saas oo kale ay qabaan in badanoo culimada ka mida inuu gaaloobayo imaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay sixirkaaga sifey baa la dhahayaa haddii uu si ama sixirkiisuba ou noqdo sixir uu ku jiro taqarub ila shayaadiin bianwaacin min alcibaadaat shayaadiin loo dhowaanayo iyo jin loo dhowaanayo cibaadaad loogu dhowaanayo hadduu ku jiro waa gaalooba haddii marka sixirkiisu uunan ahayn qaabkaasna ma la gaalaysiinayuu leeyahay isagu waa dembi marka wuxuu ahaanayaa kabiira min alkabaa'ir waa masale marka culimadii salafka ay isku hayeen halkaa marka nusuusta marka si un loo fiiriyana ma yara nusuusta laga fahmayo saaxirka gaalnimadiisa laga fahmi karo ayb mas'alo labaad oo sixirka la ku tacalluqdaa waxay tahay saaxirka ma la dilayaa xadkiisu waa waa maxay saddex saxaabi cumar bnu lkhadaab iyo gabadhiisa umulmu'miniin xafs xafsa binti cumar radia allahu canha iyo jundub ibnu cabdillaahi albajali saddexdooda iyagu markaa yacni saaxirka in la dilo ayay ku tageen qaarkoodna weyba dileenba iyagaaba dilayba wax ku khilaafay oo saxaabada rasuulka ana lama haayo ayb waa marka dalaalo aada u xoog badan imaamu shaafici marka meeshan de wuxuu yidhi haddii uu sixir wax ku dilo oo isagu uu qirto ninkan sixir baan ku dilay uu yidhaha waa la dilayaa qisaas ahaan haddii uunan gaalnimo iyo wax lamida sifaynin wa hadduu gaalnimo sifeeyo in la dilaayo khilaaf kama taagna oo la dhahaya markaa istitaabo ma la wey tawbo ma la weydiina mase ayaa iyadana war kale ku jira oo fuqahada marka ay ka hadlaan ayb haddii laakiin wax gaalnimaa uunan sifaynin ama aan la ogaanin saddexdaas saxaabi waxaa ka muuqda bimujaradi sixri in ay u dilayaan fuqahadana qaar sidaa ku tegay baa jira badan imaamu shaafici isaga markaasaan sheegay wuxuu leeyahay ma la dilaayo hadduunan gaalnimo sifaynin cidna uusan ku dilin sixirkiisa wuxuuna isagu qabsanayaa xadiidka nabiga sal ll slam ibnu mascuud xadiidkiisa laa yaxilu damu mri'in muslimin ilaa biixdaa halaatin qof muslim dhiiggiisa xalaal ma aha saddex arrimood ma ahani annafsu binnafsi wathayibu zani wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaacati saddexdaas midna maahan buu leeyahay ilaa ataariku lidiinihi wuxuu uga bixinayaa gaalnimo ma sifaynin ilaa sixirkuu kala qaaday isaga haddii uu gaalnimo sixirkiisa uu ku dhex sheegoy ku jirto de war male waa ridoobay kaasi laakiin waa sixir gaalnimona uunan sifaynin qofna uusan ku dilin saddexdan ka mid maahan buu yidhi dhiiggiisa marka maxaa lagu banaysanayaa ayb macnahaasuu qabsaday iyo caa-isha radia allahu canhaa addoonteeda ah ayaa sixirtay markii la ogaaday oy qiratayna waa iska gaday maynan dilin meeshaa marka wuxuu ka istimbaaday haddii xadkiisu dil uu yahay beeciisa lama ogolaadeen banaan oo inta laga la qabtaa waaba la dili lahaa xugun baaba lagu fuli lahaa sharci ah qofkan marka layska gadayaa muxuu noqona saxaabadana meeshaasuu shaafici uga keenay yacni khilaaf inuu jiro ahaan uu u ishaaray inkastoo ay istimbaad ay tahay dabcan ayb marka calaa kulli xaal labadaa qowl unbaa ku jirta marka dilkiisana ayb sixirku laakiin sida uu kufri uga marnaan karaa allahu aclam leanna jin la adeegsado iyo shayaadiin la adeegsado iyo shaydaanku muxuu kugu adeegayaa haddaadan gaaloobaynin inaad gaalowdo markaas unbuu kuu adeegayaa ayb walaa yuflixu ma liibaanayo ma guuleysanayo alsaaxiru saaxirka ma guuleysanayo xaysu meel kasta oo meel ataa uu tago meel allaale meeshuu yacni aado liibaani maayo fa ulqiya asaxaratu sujadaa intaa markiida ay dhacday oo ushii ay wax walbo ay dhigeen ay gurubsatay nimankii waxaa u caddaatay arrintu inay mucjizo tahay oy sixir aynan ahayn waxaa nabiyullaahi muusa uu wato fa ulqiya waa la riday asaxaratu saxaradii kuwii wax sixrayo fircown meesha uu keensaday waa la riday sujadan saajidiina xaal ay yihiin kuwa sujuudaya iyagoo abaal la riday qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waan rumaynay birabbi haaruuna haaruun rabbigii baan rumaynay iyo wa muusa muuse rabbigii haaruun baa aayaddan lasoo hormariyay suuraddan suuraddan ayaa haaruun lagu soo hormariyey muraacaatan lilfawaasili fawaasilu laayaat ayaa la ilaaliyey aayadaha ilaa alif alif alif ku wada horsanaya ayb marka halkan alla wuxuu leeyahy fa ulqiya waa la riday asaxaratu saxaradii waa la tuuray oo waa la riday sujadan saajidiin xaal ay yihiin iyagoo sujuuday meeshaan marka sujuudani marka sujuud lagu qasbay miya oo lagu ikraahay maya fa ulqiya maxaa looga cabiray deg dega intay markiiba arkeen waxaan wax maskaxdooda ka weyn iyo qudradooda ka weyn inay tahay ayay markiiba sujuud la dhaceen sidii in la tuuray oo kale marka ee iyaga iimaankoodu iimaan dirqi a ma ahayn iimaan dirqi a maba ansaxayo dabcan qofka haddii lagu dirqiyo ilaa ilaa rumey qalbigiisuna uunan usoo jeedin iimaanka da waa khalaas naa ma ma ansaxayo iimaankaas naa ee hadda iyagu marka lama qasbin qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waxaan rumaynay birabbi haaruuna haaruun rabbigii ayaan rumaynay iyo wamuusaa muuse rabbigiisa ayb marka birabbi haaruuna wa muusaa waxay uleeyihiin awel rabbinimada fircown baa sheega jirayo waxay caddaynayaan iyaga axadka ay caabudayaanoo rabbi ka dhigan macbuud dhaba ka dhiganayaan inuu yahay muuse iyo haaruun rabbigooda fircown marka talaa ku caddaatay meeshaas qaala wuxuu yidhi aamantum a aamantum ma u rumaynay ma u rumayseen lahu limuusaa muuse miyaad u rumayseen qabla an aadana intaanan idmin lakum idinka aanan idiin idmin ka hor innahu muuse lakabiirukum kiinii weynaa waay alladii kaa oo callamakum idin baray assixra sixirka idin barbaray fala uqaicanna fala wallaahi uqaicanna jarjare oo jarjare aydiyakum gacmihiinna iyo wa arjulakum lugihiinna min khilaafin isdhaaf u jare wala usallibannakum idin xirxire oo idin xirxire fii juduuci nakli geedtimireedka jiridihiisa korkooda ayaan idinku xirayaa walataclamunna walawallaahi taclamunna waad ogaaneysaan oo ogaaneysaan ayunaa keeni yacnii wuxuu leeyahay ayunaa keeni aniga iyo rabbiga muuse ashaddu huwa isaguba ashaddu darnaan badan cadaaban xagga cadaabka midka ku darnaan badan wa abqaa cadaabkiisuna uu joogitaan badan yahay qaaluu waxay yidhaahdeen saxaradii lan nu'hiraka ku dooran mayna adiga calaa maa kii korkii kaa dooran mayno jaa-anaa noo yimid annaga min albayinaati xaal uu yahay xujooyinkii cadcaddaana iyo waladii kiina kaa dooran mayno fadaranaa annaga na abuuray allihii na abuurayna adiga kaa raaci mayno oo intaan adiga ku raacno adiga ku dooran mayno isaga intaan ka tagno ee faqdi xukun maa waxa anta adiguba qaadin ay qaadiihi midkii xukumaya aad tahay xugun inamaa taqdii waad xukumaysaa un haadihi tan unbaad xukumaysaa dhexdeeda alxayaata yacni fii haadihi middan dhexdeeda unbaad xukumaysaa alxayaata nolosha ah addunyaa ee dhoweyd noloshan dhow dhexdeeda unba adigu cadaabkaagu ku kooban yahay inaa anagu aamanaa waxaan rumaynay birabbinaa rabbigeen ayaan rumaynay liyakfira si uu u dhaafo lanaa annaga uu noogu dhaafo khataayaanaa gafafyaalkeenna iyo wamaa kii akrahtanaa aada nagu dirqisay calayhi shayga korkiisa oo min asixri sixir xaal uu yahay wallaahu allaana khayrun khayr badan ninka adiga kaa khayr badan wa abqaa isaga ayaa baaqi baaqi ahaanshiyo badanoo ciqaabkiisu ou haraa oo uu baaqi ahaadaa ayb qaala fircown wuxuu yidhi aamantum lahu ma u rumayseen miyaad u rumayseen aamana haddii laam lagu gudbiyo ma u yacni aamana lahu waa u rumeeyey waay aamana bihi marka la yidhaahna waa rumeeyeyba waay marka warkii uu sheegayay muuse miyaad u rumayseen oo waa runtaa miyaad tiraahdeen wey qaala wuxuu yidhi aamantum ma u rumayseen lahu isaga muuse miyaad u rumayseen qabla an aadana intaanan idmin lakum idinka aanan idiin idmin arrintaa wuxuu sugayay isagu marka inay markii tala caddaatay nimankan wax fahmeen in bal isaga fasax la weydiisto iyo ma la raaci karaa muuse iyo ma raacnaa iyo waxyaabahaasuu sugayay marka anoon idin idminoon idin amrin miyaad idinku raacaysaan miyaad raacdeen buu yidhi ood u rumayseen muuse qofku haddii marka uu ka bato jabaruudka iyo yacni iyo uu ka bato duqyaanka tallaabo kastaa wuxuu rabaa marka wixii isaga in lagala had lagala tashto ay ahayd iyo waxa aan lagala tashanaynin buu isku dhex daraan in allihii iyaga abuuray inay caabudaan maxaa bani aadam loogala tashanaan haday noqoto yacni allihii ku abuuray inaad caabuddo isaga u hoggaansanto ciday dulmi ku tahay male ninkii dulmi isagu sidaa u arko waa nin daaqi ah oo xadgudbay cid markaa in la weydiistana maahano war ilaahay ma raacaa mase arrin marka war geli kara maaha ama yacnii cod geli kara maaha ama cid looga amar qaadanayaa ma ah inahu muuse yani ina muusaa muuse lakabiirukum weeyaan kiinii yacnii idinkugu weynaawe kiinii weynaawe alladii ka kii callamakum idin baray waay asixra sixirka kan idin barbaray waxaan dhanba sixir buu u haystaa marka sixirka kii idin barbaray waaye buu leeyahay arrintan iyadana waxaa weeyaan xaqaa'iqdii oo uu dadbaayo waay waa qorax sacab la saarayo kale lianna muuse gurigiisuu kusoo koray fircoon waa yaqaanay yaraantiisiina aqoonu u lahaa waa yaqaanay markii dambena waa kii ka cararay isaga oo iska tegay nin marka awalna aan sixir barashadiis lagu aqoonin markan dambena marka cabsi iyo uga baxay dhulkii iyo meeshii la joogay haddana markuu yimid aan saaxir u ekayn ee dhahayo war ilaahay hala caabudo nin dhahayo saaxir iskuma eka laakiin waxaas oo xaqaa'iqa wuxuu rabaa inuu maya yidhaah dadkana uu qaldo ee dad u sakhiranna da waa arkayo waa ka alla dhahaya fastakhafa qowmahu fa ataacuuhu inahum kaanuu qowman faasiqiin dadku markay yihiin dad iyaga dulligu uu ka batay oo iyaga dhanba yacnii aan caqligooda si waddo saxa ku isticmaalaynin ee wixii la rabaa laga dhaadhicin karaa adduunyada maanta waxa marka haddaad fiirisaanna raadiyaalka badan iyo telefisyonaadka badan iyo qalabkan warbaahinta loo samaystaa wuxuu yahay been cad in dadka looga dhigo xaqiiqa dadkii marka sida loogu akrinayo loogu akrinayo loogu akrinayo marka dambe runay u qaadanayaan wixii saxda ahaana sida loogu fool xumeynayo loogu fool xumeynayo marka dambe iyadoo lala yaabayaad arkaysaa fii cuqri daarina waay weliba meel kale maano yacni meeshii dadka muslimiintu ay dhex joogeen ay ku noolaayeen iyo waxyaabihii musallamaadka ahaay ama thawaabidda yaa shaki laga gelinaa muslimiinta ayb oo shaygii adiga aada kusoo barbaartay kitaabkii qur-aanka ku aragtay axaadiidtii nebiga aada ku aragtay qalbigaaga raasikhay oo degay ayaa waxaa laga dhigayaa wax maa aan caqli gelaynin inuu yahay oo wax haddii la rabana la qaado kara haddii la rabana laga tegi karaa loo loo suureynayo waxa suureynayana waa warbaahintan duqyaanka badan wey mar walbaba marka qofka daaqiga ada waxyaabahaas ishaacaadkaasu adeegsanayaan iyo been hadda fir muusa idin baray buu leeyahay sixirkii markii horena isagaa nimankan keensaday oo tababartay fala uqaicanna fala wallaahi uqaicanna waan jarjarayaa oo jarjarayaa aydiyakum gacmihiina iyo wa arjulakum lugihiinaan jarjarayaa min khilaafin isdhaaf yani ama mukhaalifan xaal aan ahay mid yacni isweydaarinayo ayb wala usallibannakum waan idin xirxirayaa fii juduuci nakli geedtimireedka jiridaheeda ama dogobyadaas korkooda ayaan idinku xirayaa fii bimacnaa calaaw geedka inta la jeexo dhexdiisa qofka lama geliyo laguma xiree korkiisaa lagu xiraa marka fiidan waa bimacnaa calaa xuruufu ljari yanuubu bacduhu bacdan walataclamunna waad ogaan doontaan oo ogaan doontaan ayunaa keeni ayunaa marka waxay tahay ayii wa ayi man aamantum bihi ayunaa wa ayii aniga iyo wa-ayi man aamantum bihi iyo kaad rumayseen idinka labadeenna kii ahoo ayaad ogaan doontaan ashaddu huwa isaguba ashaddu darnaan badan cadaaban xagga cadaabka wa abqaa baaqi ahaanshiyo badan cadaabkiisa uu baaqi noqdo marka ayunaadaa labadeeda gees marka waxay noqonaysaa fircoon wuxuu leeyahy aniga iyo rabbiga aada rumayseen waad ogaan doontaan midkii cadaab daran cadaabkiisu daran yahay baaqi ahaansho badan yahayna duqyaan bal intan leeg ka waran bacd lmufasiriinna waxay leeyihin ayunaa wuxuu ka wada ana wa muusa aniga iyo muuse kii cadaab daran baad arki doontaan ayb isagada cadaabkiisu muxuu gaari karaa awalan marka horeba de qofka uu dilayo waa qof ilaahay u qoray inuu dilo waay qabdada alle iyo qudrada alle fircoon kama baxsanayn ninkii alla uu ugu talagalay inuusan dilin ma dili karo addoon iska daciifa cidda lagu sababaana waa cid alla u qoray inuu dilo bani aadamka dhanna waa noocaas laakiin ilaahay subxaanahu watacaala cid maamulayso ama ka daba hadlaysa male walaa yakhaafu cuqbaaha ayb qaaluu waxay yidhaahdeen lan nu'hiraka ku dooran mayno adiga calaa maa kii korkiisa kaa dooran mayno jaa-anaa noo yimid min albayinaati xaalow xujooyinkii cadcad yahay wixii noo imaadayoo xujooyinka cadcad ah intaan iskaga tagno adiga ku qaadan mayno ku dooran mayno waladii fataranaana waxay ku cadfan tahay calaa maa jaa-anaa maaday ku cadfan tahay lan nu'hiraka ku dooran mayno adiga calaa maa kii korkiisa kaa dooran mayno cala ladii kii korkiisana ma kaa dooranayno fadaranaa na abuuray marka halkaa marka maadaas ayaa alladiidu ay ku cadfan tahay waawdu marka waa xarfu cadf qaar culimada ka mida mufasiriintana waxay leeyihin waladii fataranaa waawdu waa waawlqasam haddii la yidhaha marka waladii fataranaa baan ku dhaaranay allihiina abuurtaan ku dhaaranee muqsamu calayhi aawe marka waa maxduuf nacam ayb lan nu'hira yacni waladii fataranaa allihiina abuuray baan ku dhaaranaye yacni waxaan ku taagannahay ka tegi mayno saas oo kale ka dhigan qaaluu waxay yidhaahdeen lan nu'hiraka ku dooran mayno adiga calaa maa kii korkii kaa dooran mayno jaa-anaa noo yimid annaga oo min albayinaati xaal uu yahay xujooyinka cadcad wixii aan aragnay adiga kaa dooran mayno iyo waladii allihii fataranaa na abuuray oo na amaamuday adiga kaa dooran mayno faqdi ee xugun maa waxa xukun anta adiguba qaadin ay qaadiihi kii xukumaya aad tahay qaadin marka waa qaadiyun ayay iska ahayd asalkoo ya-da waa la gooyey tanwiin baa lagu dhigay tanwiintu waa tanwiinu ciwad xaraf go-an bayna ciwad ka tahay ayb maadaama ay wasfi tahay hadda qaadin oo ismu faacil ay tahayna caa-idkii marka aladiina ismu mawsuul ay maadu ay ismu mawsuul tahay faqdi xugun maa ay ladii kii anta qaadinna mubtadaha ee khabarkaa silatu lmawsuul laa maxala lahu min alicraab uu yahay caa-idku marka waa maxduuf ay qaadiihi waayo wasfigaabaa marka yacni yuu ku dhex jiraa ayb faqdi xugun maa ay ladii kii anta adigu qaadin ay qaadiihi midkii xukumaya aada tahay inamaa taqdii waad xukumaysaa adiga un haadihi haadihi ay fi haadihi tan dhexdeed unbaad ku xukumaysaa alxayaa alxayaata nolosha dhexdeeda addunyaa dhow marka alxayaata addunyaa waxay ku nasbisan tahay daraf ahaan inamaa taqdii waad xukumaysaa adiga haadihi tan alxayaata nolosha addunyaa dhoweyd dhexdeeda unbaad yaad ku xukumaysaa ee mar haddii la dhinto adiga qofka waxaad ku leedahay male kadib dadkan haddaad qoorta ka goysoo disho marka aada disho ka gadaale adiga wax dambood ku leedahay male ood samayn kartaan ilaahooday tegayaan ilaahooda iyo iyaga way marka bani aadam dhammaantiisna waa noocaas inta uu tasalludku leeyahay waa inta adiga inta uu qofku yacnii nafta ay ka baxayso haddiiba awoodba aada leedahay qofkan baad dilaysaa markau dhinto ka gadaale bis wax kalood ku samayn kartaa male adiga inaa aamanaa birabbina liyakfira lanaa khataayaana inaa anagu aamanaa waxaan rumaynay birabbinaa rabbigeen liyakfira si uu noogu dhaafo lanaa annaga uu noogu dembi dhaafo khataayaanaa gafafyaalkeenna iyo wamaa kii uu noo dhaafo akrahtanaa aada nagu dirqisay adiga calayhi maaga korkiisa aada nagu dirqisay min asixri xaal uu sixir yahayna kaas ayb marka sixirkan nimankan ma lagu qasbay oo ma lagu dirqiyey laba macnay culimada u sheegaan wamaa akrahtanaa calayhi ay amartanaa an natacallamahu ilm dad badan reer bani israa'iilba wuxuu yidhi kee dad badan ilmo badan oo dhallinyaro ah buu kasoo ayuu keena yidhi meel ayuu isugu geeyey markaasuu yidhi sixirka barta si aan nalooga adkaanin meeshaa marka de macnaheedu waxay tahay maadaama adiga markii horeba sixir baridiid a baridiis aan nagu qasabtay waa ilaahan uga towbad keenayna ikraaha marka waa baridoodii hore waay adaa sabab noogu ahaa inaan sixirkan baranno waxayna ku timid amarkaaga iyo adiga dikreetadaaday ku timid taasna ilaahay baan marka waxaan ka baryaynaa inuu noo dhaafo macnuhu sidaas w ayb macnahaasaana marka aada u muuqdo macno labaad wuxuu leeyahy wamaa akrahtanaa calayhi min asixri hadalkii nabiyullaahi muusa baa saameeyey nimanka saxarada ah markii uu wacdiyeyo weylakum laa taftaruu cala allahi kadiban ilaahay been ha ku abuuranina fayusxitakum bicadaabin waqad khaaba man iftaraa hadalkaas markii uu yidhi ayaa waxaa usoo baxday inaynan u babac dhigi karin markaasay ku laabteen fircawn oo war ninkan waxa uu wataa sixir maaha waa mucjisay dhaheen ee nagadaa markaas ku qasbay ilaa wa ilaa goobta taga wamaa akrahtanaada taas waayana waa la yidhi wallaahu allaa khayrun khayr badan waxay u jawaabayaan marka walataclamuuna ayunaa ashaddu wa abqaa bay ka jawaabayaan wallaahu allaa khayrun khayr badan oo adiga inta lagu caabudayo cibaado rabbi baa fiican wallaahu allaa khayrun khayr badan ay khayrun minka yaa fircawnu jazaan xagga abaalmarinta liman ataacahu hadday noqoto yacni abaalmarin allaa khayr badan oo ilaahay ninkau thawaab siiyo ciduu u baahan yahay male oo adiga waxaan aada bixinaysay ujrada a waxaa ka fiican waxaa rabbi bixinayo subxaanahu wa tacaala wa abqaa isaga ayaa baaqi ahaansho badanoo cadaaban xagga cadaabka isaga ayaa cadaabkiisa uu baaqi ahaansho badan yahay liman casaahu qofkii caasiyey wa khaalafa amrahu amarkiisana khilaafay ayb inahu man yaأti rabbahu mujrima faina lahu jahannama laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa iyaga warkooda inuu socdo waa lagu wadaa jumlo musta'nafaana inay tahayna waa suuragal waxay yidhaahdeen marka inahu sha'nigu waxa uu yahay man qofkii ya'ti u yimaado rabbahu rabbigii qofkii u yimaado mujriman xaal uu yahay isagoo dembaabay oo gaalnimo ku dheehan gaal ah fa ina lahu wuxuu leeyahay qofkaasi jahannama jahannamaa u sugnaatay laa yamuutu xaal uunan dhimanaynin fiiha jahanamo dhexdeeda uunan ku dhimanaynin walaa yaxyaa uu noolaanaynin yacnii fiiha jahanamo dhexdeeda aanu ku noolaanaynin xayaatan tanfacuhu ama xayaatan yantaficu bihaa nolol uu ku intifaacsado u dheefsado yacnii isagoon ku noolaanaynin waman qofkii ya'tihi alle u yimaado mu'minan xaal uu yahay isagoo rumeeyey alleh qad camila asaalixaati qad camila xaal uu markaa sameeyey alsaalixaati acmaashiisuu suuban na la yimid fa ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin addarajaatu darajooyin alculaa sarreeyo jannaatu cadnin negida jannadeeda ayay leeyihiin tajrii xaal aay dureereyso min taxtihaa saraheeda iyo geedaheeda hoosteeda al anhaaru webiyaalo ay dureerayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waaraya fiihaa jannada jannaadkaas dhexdooda wadaalika kaagaasi jazaau man qof abaalmarintii weeyaan tazakaa isdahiray ay tadahara can idunuubi qofkii dunuub iska nadiifiyey abaalmarintiis waayo kaas inahu ina alxaala wa sha'na xaalka iyo sha'niga dhabta ah wuxuu yahay man ya'ti qofkii yimaado rabbahu rabbigii qofkii u yimaado mujriman xaal uu yahay isagoo dembaabay ijraamka meeshaana kufrigaa loo jeedaa leanna mu'minanta dambaa ay u tahay ayaa muqaabil ay u tahay ayb laa yamuutu fiiha walaa yaxyaadana waa laga fahmaa gaalka in laga wado xadiidkii muslim fii saxiixihi ku jirana wuxuu ahaa min xadiidi abi saciid nabiga in ana nabiya sal l slama khaaba nabiga waa qudbeeyey faataa calaa hadihi laaya aayadan ayuu yimid korkeeda inahu man yaأti rabbahu mujrimaa qaala wuxuu yihi amaa ahluhaa naarta dadkeeda aladiina hum ahluhaa ee dhab yani naarta dadkeeda ah yani dadka naarta ee kuwa naarta dadka u ah ah fainahum iyagu laa yamuutuuna fiiha dhexdeeda ku dhiman maayaan walaa yaxyawna mana noolaanayaan wa ama aladiina laysuu biahlihaa kuwa aan naarta ahelkeeda ahayn oo yacnii loo abuurin naartii ayb oo laakiin naartii dunuubtoodii ay gelisay oo aan shirkiga markaa yacni shirkina aynan da ku dhimanin wuxuu yidhi wa ama aladiina laysuu biahlihaa fa ina annaara naarta tumiituhum way dilaysaa imaatatan halmar dilid uma yaquumu shufacaa kuwii u shafeecayay ayaa kacaya marka oo istaagayo fayashfacuuna waa u ergeynayaan oo ilaahay bay shafaaco uga dalbayaan waa loo idmayaa markaa fa yu'taa bihim waa lala imaanayaa dabaa'ira iyagoo kooxa kooxo ah calaa nahrin webi ayaa korkiisa la keenayaa yuqaalu lahu lxayaa webi la yidhaahdo webigii nolosha ayaa la keenayaa aw ilxayawaan fayanbutuuna way soo dhalanayaan kamaa tanbutu lqithaa'u fii xamiili sayl sida daadka meesha uu maro geesihiisa ay uga dhaldhashaan cawska iyo waxyaabaha kasoo baxo oo kale sidaas bay u xuub siibanayaanoo markaa ay u yacnii usoo dhalanayaan yani macnuhu marka waxay tahay naarta laba dad baa gelaya marka kuwana waa naarta dadkeedii waay waa gaalada ilaahan ka magan galnay kufri iyo aayatiin xumo ee kuwana waxaa weeyaan waa mu'miniin cusaad ah naarta ku galay dembigooda kuwaas marka iyaga laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa kuwa la dhahaya iyaga ma ahan kuwaas oo kuwa naarta markay galaan hal mar baa ilaahay naarta u gelinayaa shafaacada dadka shafeecayaana looga soo bixinayaa ilaa naarta uusan ku baaqi noqonin axad yacni kelimatu tawxiid adduunyada uga baxay ilaa naartii uunan ku baaqi noqonin markaas ayaa dadka marka laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa waa qolada kale waa kuwa kufriga ku dhintay ayb faina lahu inahu man yaأti rabbahu rabbigii qofka u yimaado mujriman xaal uu yahay isagoo dembaabay faina oo gaal ah gaalnimo markaa ku dhacay faina lahu waxaa u sugnaaday kaasi uu leeyahay jahannama jahannamo ayuu leeyahay laa yamuutu xaal uunan dhimanaynin fiiha jahannamo dhexdeeda walaa yaxyaa xaal uusan noolaanaynin noolaanaynin marka waa nolol oo ku intifaaca ma helayo ee ruuxdii waa isaga jirtaa waman yatihi waman qofkii yati u yimaado hi alle rabbigii u yimaado mu'minan isaga oo mu'minu rabbi rume mu'minan xaal uu yahay mid alle rumeeyey qad camila camal falay alsaalixaati acmaasha suusuuban fa ulaa'ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin addarajaatu darajooyinkii alculaa sarreeyey jannaatu cadnin ayaa u sugnaatay negida jannooyin beeraheeda tajrii xaalay dureereysa min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo khaalidiina xaalay yihiin kuwii waaraya fiihaa jannaadkaa dhexdooda ku waarayo wadalika kaagaasina jazaau man qof abaalmarkii weeyaan tasakaa isdahiray oo dunuubtii iyo macaasidii shirki intuu ugu weyn yahay iyo bidcooyinka iyo macaasida iska dahiray walaqad awxaynaa ilaa muusaa an asri bicibaadii fadrib lahum طariiqa fi lbaxri yabasan laa takhaaf laa takaafu darakan walaa takhshaa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe awxaynaa waanu waxyoonnay ilaa muusaa nebiyullaahi muusaan u waxyoonnay an asri ey asri la dheelmo bicibaadii addoommadeyda la dheelmo dheelmi fadrib u yeel lahum iyaga u sameey dariiqan waddo iyo jid u yeel filbaxri badda dhexdeeda jid uga yeel ayb yabasan dariiqa oo yabasan yaabisan qalalan oo engegan ayb laa takhaafu xaal aadan ka cabsanaynin fiihi dariiqaa dhexdiisa aadan uga cabsanaynin darakan haleel in lagu soo gaaro fircown uu kusoo gaaro walaa takhshaa xaal aadan cabsanayninoo aadan ka cabsanaynin inaad badda ku maashooto sidii buu yeelay marka nebiyullaahi muusa fa atbaca waxaa soo raacay oo soo haleelay hum iyaga fircawnu fircawn ayaa soo raacay bijunuudihi maca junuudihi ciidankiisa lala qabo iyadoo ciidankiisiina ay la jiraan faqashiya waxaa daboolay hum fircawn iyo ciidankiisii min alyami baddi xaggeeda waxaa ka daboolay maa kii khashiya hum daboolay wax weyn waayo marka ibhaamkani waa tacdiim hadda wa adalla waa dhumiyey fircawnu fircawn qowmahu qowmkiisiibuu dhumiyey wamaa haddaa ma hanuuninin oo dariiq toosan dadkiisi uma horseedin dariiqii macnawiga iyo kii xisiga labadaba waa ka dhumiyeen ayb walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqehe awxaynaa waanu waxyoonnay ilaa muusaa muusaanu u waxyoonnay an asri ay asri tafsiiriye waa anta marka ay asri la dheelmo oo yacnii dheelmi bicibaadii addoommadeyda waa reer bani israa'iil baa loo jeedaa fadrib ay fajcal yeel lahum iyaga u yeel dariiqan jid u yeel ayb jid u yeel dariiqa oo filbaxri badda dhexdeeda ah yabasan marka xaalana waa isaga bannaan tahay ee yaabisan xaal uu yahay ama yabasan dariiqa oo yabasan yaabisan qallalan laa takhaafu xaal aadan ka cabsanaynin fiihi baa marka la qadara laa takhaafu xaal aadan ka cabsanaynin fiihi dariiqa dhexdiisa darakan ay idraakan haleelitaan darakan marka waa ismu masdar adraka yudriku darakan marka xuruuftii baa wax la dhimay wa waa waxaa weeyaan waa is waa ismu masder ayb marka laa takhaafu xaal aadan ka cabsanaynin darakan ay idraakan soo haleelitaan yacni fircawn inuu ku haleelo ka baqi maysid xaal aadan ka adoon adoon ka baqaynin dheelmi dadkan walaa takhshaa xaal aadan cabsanaynin oo qaraqan maashood aadan ka cabsanaynin bacd alquraa waxay akriyeen laa takhaf darakan markaa laadu naahiye waayo laa takhaf ha ka cabsanin darakan ay idraakan walaa takhshaana calaa hadihi lqira'a see la yeela istinaaf inay iska tahayo marka laadu naafiyana ay noqonayso walaa takhshaa ma cabsanaysa ama walaa takhshaa ha cabsaninba inay tahayo lil ishbaac in alifta loo siyaadiyey ayb fa atbacahum wou raacay fircawnu fircawn ayaa markiiba raacay fircoon ayaa raacay ayb tabica iyo atbaca waa isku macno atbaca mararka qaarna alxaqa waa soo haleelayna waa laga laqbeeya ama wuu soo gaaray fa atbaca waxaa raacay hum iyagii fircawnu fircawn ayaa soo raacay bijunuudihi ciidankiisa xaal ay maciisa yihiin fakhashiya waxaa daboolay hum iyagii min alyami baddi xaggeeda waxaa ka daboolay maa wixii khashiyahum daboolay wixii daboolay baa daboolay marka macnaa waxa daboolay baa wax aad u weynin badan ah waa la iska duuduubay marka waa la ibhaamiyey kaasaa daboolay kanaa daboolay lama dhihin yani af soomaaliga laftiisana nooca waa ku jirtaa mararka qaar qofkaasi hadda wixii ku dhacay baa ku dhacayaa la yidhaha wixii ku dhacay baa ku dhacay marka wax weyn baa ku dhacay waay usluub carabi ah waayo marka fakhashiyahum min alyami maa khashiyahum cilmiga macaaniga iyaana lagu lagu daraaseeyaa balaaqada ka mida wa adalla wou dhumiyey fircawnu fircawn qowmahu qowmkiisii waa dhumiyey laba dariiqba waa ka dhumiyey dariiqii xaqa ahaana waa ka dhumiyeyo diintoodiina waa weeciyey oo waa ka leexiyey xaqa dariiqii kalena meeshiisii inuu iska joogo duqyaankan iyo uu joojiyana waa garan waaye wuxuu yidhi aan soo qabanno fircawn iyo dadkiisii ina haؤulaaءi lashirdimaة qaliiluuna wainahm lana lagaa'iduuna waina lajamiicu xaadiruun suuratu shucaraa baan ugu tegaynaa in sha allahu tacaala ka daba tag soo qabqababuu islahaa dariiqiida waa ka dhumo bad buu dhexda u galayna badda nabiy llaahi muusa usha ku dhuftee wac kala tiri xataa wuxuu aqoonsan waayey war arrin meeshan waxaa ka socda qatar ah bad in ul lagu dhuftoy kala baxdo wax dadku yaqaanaan maaha intaa xataa ma uunan fahmino waxaa uu ku indhafiiqnaa madax adayga iyo uun markaa wixii haystay haddaad u fiirsatana mar walba daaqiya sidaas waayo unaa ninka daaqiyada hadduu sanawaad wax soo xukumayo xataa war meeshaan maanta waxba kugu kuuma yaaleniyo iskaga tag ma garto inuu soo taagnaadu jecel yahay markaasaa si fool xumo abuu u dhintaa waxaan qur-aanku ka waramayo dhan waa iska cibar wada waay cibar qofka haddii dadka uu qasbo oo dadka iska daal laga waayo oo ummaddii uu dhibo meel walba uu ka dhiba markii dambe marka dambe isaguna caqli ou uga badbaadaa ma helaayo iyagiina iyaga oo weyraxayay soo gelayaan marka markaasi markay saa isu qaabilaan marka isagiina si xunba u dhimanayaan iyagiina waxaa laga yaabaa wax fiican inaynan kasii dheefin bani aadamku marka taariikhdu inuu wax ka faa'iideystaa waa muhim waa dhaqan uun fircawn leeyahay wa adalla waa dhumiyey fircawnu fircawn qowmahu qowmkiisiiba u dhumiyey wamaa hadaa ma hanuuninin ayb ama ma hanuunin isagaba yaa banii israa'iila qad anjaynaakum min caduwikum wawaacadnaakum jaaniba tuuri اlayman qoladaa markii la halaagay kuwan loo nicmeeyaa hadda tala ay haysataa marka kuwaa taariikhdoodii dhammaatay way soo halaagsameen kuwan adduunyadii loo dhiibay iyo dhulkii iyagay maal maanta marka ay tala haysataa iyagii baa marka alla wuxuu leeyahay war horta nicmada aan idin siiyo ku shukriya kitaabka la idiin keenana nebigiinu idiin keenana raaca oo idinka dariiq xun hadda ha qaadinina ayb suuratulacraafnada waa kusoo marno wuxuu yihi casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun waxaa dhacaysa marka xaqiiq ah rabbigiin inuu cadowgiinii halaago dhulka idinka idiin dhiibo waxaad samaynaysaan la idin fiiriyey idinkana marka nacam bal inaad ka roonaanaysaan iyo inaad xumaanaysaan bani aadamku marka ninkii qofku markau meel ka tago ka dambee yimaado imtixaana haysta nacam isagii marka waxaa la hadii uu marka sidau u dhaqmaa la fiirin nacam yaa la fiirinayaa nacam yaa bani israa'iila reer bani israa'iilow qad xaqiiqaha anjaynaakum waanu idin badbaadinay min caduwikum cadowgiinaan idinka korinay oon idinka badbaadinay wa waacadnaakum waan idinla ballantannay jaaniba atuuri ityaana jaanibi tuuri jabalu yacni jabalu tuur dhinaciisa imaatinkiisaan idinkula ballannay al aymana jaanibkeeday al aymana midigeeyey midigta ahaa wanazalnaa waxaanu soo dadejinnay calaykum idinka korkiina almanna malabkii cirka kaga idinkaga imaanaya geedaha isagoo saarsaaran aada iska cabayseen ama cunayseen wasalwaa iyo shimbirihii hilibkii shimbirahee cayilnaah hilibkoodii ayaanu idin soo dejinnay markaasaan idin niri kuluu cuna min dayibaati maa shay dayibaadkiisa shay macaanyaalkiisa cuna rasaqnaakum aanu idinku arsuqnay walaa tadqaw ha xadgudbinina fiihi fiimaa rasaqnaakum waxaanu idinku arsuqnayna ha ku xadgudbinina oo waxaad yeeshaan baahidiina iyo inta baahidiina daboolaysa ka cuna xadgudub ha ku samayninina fayaxilla markaa ou idinku waajibo calaykum ou idin haleelo idinku waajibo calaykum idinka dushiina qadabii caradayda waman qofkii yaxlil uu ku waajibo calayhi isaga korkiisa qadabii caradayda ay ku waajibto ay haleesho faqad hawaa waa halaagsamay kaas ayb wa inii anigu lagafaarun mid dembi dhaafid badan baan ahay liman u dembi dhaafid badan taaba soo noqday wa aamana rumeeyey wa camila sameeyey saalixan ay camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan uma markaa dabadeed ihtadaa hanuunay sidaan buu ilaahay subxaanahu watacaala marka uu ku yidhi reer bani israa'iilna intan baa la yidhi yaa banii israa'iila reer bani israa'iilow qad anjaynaakum waanu idin korinay min caduwikum baan idinka korinay qofka cadowgiisa in laga qabto waa nicmo wawaacadnaakum waxaanu idinkula ballantannay jaaniba tuuri waacadda laba mafcuulay qaadataa kum waa mafcuulka koowaadka labaadna waxaa weeyaan ityaana jaanibi tuuri ityaana lasoo qadaraha ayb marka wawaacadnaakum waanu idinla ballantannay waxaanu idinkula ballantannay jaaniba tuuri ityaana jaanibi tuuri jabalka tuur dhinaciisa imaatinkiisa inaad timaadaan baan idinkula ballannay al aymana midigeeye dhinacii midigeeye meesha hadda marka waxaa lala ballamay waa nabiyullaahi muusa iyaga wawaacadnaakum maxaa loo leeyahay ee waxaa loola ballamay maslaxadooda wa inuu towraad iyo kitaabkii towraad inuu in lasoo siiyo oo iyaga uu u keeno marka nacam marka kaanamaa iyagii in lala ballamay oo kala waay nacam ayb walaa tadqaw haxadgudb wanazalnaa waxaanu soo daadejinnay calaykum idinka korkiina almanna malabkii iyo wasalwaa shimbirihii almanna wasalwaana suurat lbaqara iyo yaanu kusoo marnay iyo suurat lacraaf waxaanu nidhi kuluu cuna min dayibaati maa shay dayibaadkiis cuna rasaqnaakum aan idinku arsuqnay walaa tadqaw ha xadgudbinina fiihi fiimaa rasaqnaakum waxaan idin siinay oon idinku arsuqnayna ha ku xadgudbinina fayaxilla markaa oo waajibo calaykum idinka korkiina qadabii caradeyda ayb fayaxilla markaa yaa la akriyey kisaa-i isaga wuxuu akriyey iyo acmash fayaxulla fayaxulla marka haddii la akriyo meesha dambena waman yaxlul ayay akriyeen fayaxulla marka uu dega waayo marka xalla yaxullu waa degay waay uu idinku dega markaas macnahaana markaad waa isku dhow yihiin labada qiraaa fayaxila uu waajibo calaykum idinka korkiina qadabii caradeyda ay dushiina ku waajibto waman qofkii yaxlil uu ku waajibo calayhi dushiisa qadabii caradeyda faqad xaqiiqe hawaa qofkaa waa halaagsamay oo waa hoobtay halkan marka ayadda waxaa laga qaadanayaa ilaahay sifaadkiisa waxaa ka mid a yaqdab inuu ilaahay caroodo rabbigeen marka waana farxaa waana caroodaa waa raalli noqdaa waa caro waa waa caroodaa qadabku marka ma la inkiri karo waa sifo ficliya oo ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay ciddii uu doono isaga ayuu ku caroodaa dadka isaga caasiyowna ku caroodaa rabbi ayuu u caroodaa rabbi subxaanahu watacaala qofka rumeeyana ilaahay waa ku farxaayo towbada addoonka markau addoonkiisa usoo laabto waa ka nebiga dhahaya lallahu afraxu bitowbati cabdihi ilaahay waa kaga farxad badan yahay addoonkiisu markuu usoo laabto midkiin gaadiidkiisii uu ka dhumay cabiddiisii iyo cuntadiisiina ay u saarnayd ee meel bahgooye ah ay uga dhuntay ee dabadeed inta isqibleeyey waa dhima markan waaba kuu dhammaatay markuu is yidhi saa markuu indhaha usoo kala qaaday arkay ninkaa farxadda uu farxayo waxaa ka daran ilaahay subxaanahu watacaala faraxa uu ku farxayo addoonkiisu marka usoo laabto marka faraxa alle iyo carada allena makhluuqa kuwooda ma isshabahaan laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir laakiin haddaad tiraa qadab maya maya ilaahay looma sheegi karo lianna qadabku wuxuu ka dhashaa yacni dhiigoo karo oo qofkii yacni xaalad ku timaada darteed ee waxaa ilaahay waa ka nasahanya haddaad khudbadaas dheer aada gasho waa dhumaysaa leanna wax ilaahay isaga isu sugay oo adabii qadabii buu labada meelba alla yidhi adigiina waxaad leedahay maya ilaahay carab ma laha waa waa arrin gaalnimo gaaraysa waay leanna ilaahay wuxuu isu sugay in la inkiraa waa gaalnimo ayb waxaan aad ka cararaysay tashbiiha ahna waad ka fakan kartaayo ee waxaad leedahay caro alle iyo caro makhluuq maa awalba isku mid noqon kartay isku mid ma noqonayse ayb wa inii anigu lakafaarun mid dembi dhaafid badan baan ahay liman taaba qofkii soo noqdo waa mana rumeeyo wa camila sameeyey saal camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan uma markaa dabadeed ihtadaa hanuunay wamaa acjalaka can qowmika yaa muusaa nabiyullaahi muuse markaa dee dadkii waa soo tegay maalmihii marka ballantii alla u qabtay wuu kasoo hormaray sidaana marka wuxuu ama dadkiisii wuu kasoo hormaray toddobaatankii qof ee uu xushay ayuu kasoo hormaray ama maalmihii loo qabtay buu kasoo hormaray wuxuuna sidaa u yeelay hilow iyo jacayl ou rabbigiis u qabo subxaanahu wa tacaala marka alla wuxuu leeyahay wamaa maxaybaa acjalaka kusoo dedejiyey can qowmika qoomkaaga kaasoo dedejiyey yaa muusaa muusow qaala wuxuu yidhi hum iyagu ulaa-i waa kuwaan calaa calaa athari raadkayga korkiisa xaal ay yihiin wacajiltu waan soo degdegay ilayka ilaa makaani wacdika ballantaada meeshay ahayd ayaan usoo degdegay rabbi yaa rabbi rabbigayow litardaa inaad raalli noqotood raalli markaa aada iga noqoto ridahaagan raadinayaa qaala wuxuu yidhi alla fa innaa anagu qad fatannaa waan imtixaanay qowmaka qoomkaaga min bacdika adiga gadaashaa wa adallahum waxaa dhumiyey asaamiriyu baa dhumiyey saamiri baa dhumiyey qoomkaagii farajaca waa soo noqday muusaa muuse ilaa qowmihi qowmkiisiibuu usoo laabtay qhadbaana xaal uu yahay isagoo caraysan asifan xaal uu yahay mid murugaysan qaala waxa uu yidhi yaa qowmi qowmkayow alam yacidkum miyounan idin yaboohin rabbukum rabbigiin wacdan ballanqaad xasanan wanaagsan miyounan rabbigiin idin yaboohin afa daala miyuu dheeraaday calaykum idinka korkiina alcahdu waqtigii miyaa idinku dheeraaday hadda dhow un baan idinka tegay ma waqtigii baa idinku dheeraaday am aradtum mise waxaad doonteen an yaxilla inuu waajibo calaykum idinka korkiina qadabun caro inay waajibto carada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay fa akhlaftum markaa waa aada guub yeesheen oo aada yacnii khilaafteen ood ka baxdeen mawcidii ballantaydii qaaluu waxay yidhaahdeen maa akhlafnaa ma guub yeelin oo maanan ka bixin mawcidaka ballankaagii bimalkinaa innaga qudradeenna iyo awoodeenna ugama aanan bixin ballankii walaakinaa laakiinse inagu xumilnaa waxaa nalagu kalifay oo nalagu xambaaray owsaaran culaysyaal culayska oo min ziinati lqowmi qoladii fircoonee tagtay waxyaabihii ay isku qurxinayeen ah ayaan iyaga ka haynay dahab iyo waxyaabahay isku qurxinayeen oo qoladaa ay lahaayeen baan inagu ka haynay mana noo bannaana inaan iska hayno marka arrintaa baa nalagu kallifay faqadafnaa marka god baa la qoday muusa saamiri baa god u qoday marka faqadafnaa waan tuurnay haa awsaartii iyo waxyaabihii culaysyaalkii ahaa ayaanu tuurnay fi lxufrati godkii baan ku tuurnay fakadalika sidaadaas oo kale ayaa alqaa u isaguna u tuuray oo uu u riday asaamiriyu saamiri muuse saamirina wixii uu gacanta ku hayay buu meesha ku tuuray isaguna fa akhraja lahum wuxuu usoo saaray iyaga cijlan dibi ayuu usoo saaray dibiga oo jasadan hilib iyo dhiig ah ayb kaa oo lahu oo usugnaaday khuwaarun sawd iyo cod ci oo usugnaaday faqaaluu waxay yidhaahdeen haadaakani ilaahukum macbuudkiiniiba waay iyo wa ilaahu muusa muuse macbuudkiisii waay fa nasiya waa iloobay oo waa ka tegay muuse macbuudahu buu ka tegay halkan buu uga tegayoo meel ounan jirin buu ka raadiyey bay dhaheen iyadu billahi ayb afalaa yarawna miyaanay arkaynin anlaa yarjicu anhu shaniya laa yarjicu usoo celin maayo dibigu ilayhim iyaga xaggooda qowlan war inuusan ugu soo celinaynin miyaanay oga yaanay arkaynin kaas walaa yamliku inuunan hananaynin miyaynan arkaynin lahum iyaga dibiga uusan u hananaynin daran dhib iyo walaa nafcan nafci toona ayb walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe qaala lahum wuxuu ku yidhi haaruunu haaruun min qablu hadda ka hor intaa ka hor haaruun wuxuu ku yidhi yaa qowmi qowmkayow inamaa futintum waa la idin imtixaanay bihi bilcijli dibigan waa la idinku imtixaanay wa ina rabbakum rabbigiina alraxmaanu waa allaha raxmaanka ah fatabicuunii isoo raaca wa adiicuu adeeca amrii arrinka amarkaygana adeeca qaaluu waxay yidhaahdeen lan nabraxa ka zuuli mayno caakifiina inaan nahay kuwii negi ku ah calayhi calaa cibaadati alcijli dibiga cibaadadiisa xataa yarjica ilaa uu soo laabto muusa nabiyullaahi muusa ilayna xaggeenna ilaa uu kusoo laabto ayb halkan marka ilaahay subxaanahu watacaala ada muuse waa soo degdegay dadkii ayuu xoogaa ka yar soo hormaray marka taabuu ilaahay wax ka su-aalayo wuxuu yidhi wamaa maxaybaa acjalaka ku dadejiyey can qowmika qowmkaaga kaasoo dedejiyay yaa muusa muusow qaala wuxuu yidhi hum iyagu ulaa-i waa kuwan yacni qurbigooda iyo dhawaanshahoodu tilmaa waa kuwan waa kuwan marka laba macnoba waa ixtimaaleysaayo yacnii dadkii inay ila yimaadaan ay ahaydee toddobaatanka nin raadkaygay soo hayaan waa kuwaana yani waa kuwaana dhawaanshiha ayaa marka uka cabiraya ayb ama inuu u jeedo reer bani israa'iil oo dhanoo meel dheer ma jiraanoo waa un dhow yihiin macnaha sida marka aan ballanta uga soo tegay iyo xaalku ayb qaala wuxuu yidhi hum iyagu ulaa-i waa kuwan calaa atharii raadkayga korkiisa xaalay markaa soo soconayaan ama ay yihiin wacajiltu waan degdegay ilayka xaggaagaan usoo degdegay rabbi yaa rabbi rabbiyow rabbigayow litardaa inaad raalli noqoto darteed ilayka marka ilaa makaani wacdika waa meeshii aada igula ballantay baan usoo degdegay rabbiyow meel in lagula ballamay marka arrintan ta'wiil miya marka wacajiltu ilayka xaggaagan ilaah usoo degdegay marka la dhahayo ilaa makaani wacdika macnaheedu marka ma ta'wiil wax la awilaamaa meesha ku jira maya ilayka ilaa makaani wacdika inay tahay aayadihii horaaba ku tusaayo wawacadnaakum jaaniba tuuri laymana sooma la dhihin meelaa lagula ballamay soo maha meesha uu soo aadaayo marka waa meeshii lagula ballamay ilayka ilaa makaani wacdika meeshii a igula ballantay in lagu fasiro waa tafsiiru lqur'aani bilqur'aan bacdu man laa basiirata lahu ee iyagu marka inkirayo ilaahay inuu kor jiro dadka inkirayo ee korjiridda allana lama inkiri karo qur-aankii iyo sunnadii iyo fidradii iyo caqliga saliimkaba waa keenaya dad marka inkiro ee shanigoodu uu yahay qur-aanka inay madaxa isku geliyaan darbu lqur'aani bacdahu bibacdin qur-aanka in qaarkiis qaarka kale lagu garaaco ayaa marka la yidhaha alla korow jiraabay waxay le wacajiltu ilaykana waa la yidhi wacajiltu ilayka haddii la yidhi aayaddan iyo aayadda kale ma isbaabi-inayaan ilaahay kalaamkiisu mounan miyaa isbaabi-inayaan marka wacajiltu ilayka ilaa mawcidika waayo ta'wiilna maahanoo aayadahaba sheegayaba leanna nabiyullaahi muusa meelaa lagula ballamay wuxuu usoo degdegay iyo meesha uu u socdayna waa meeshii lagula ballamay ayb rabbi yaa rabbi rabbigayow litardaa inaad raalli noqotaan usoo degdegay oo aan meeshii aada igula ballantay aan usoo degdegay xaggeeda qaala wuxuu yidhi fa innaa anagu qad fatannaa waan imtixaanay qowmaka qowmkaaga min bacdika adiga gadaashaa waanu imtixaanay wa adallahum waxaa dhumiyey asaamiriyu muusa saamiri baa dhumiyey saamiri marka qolo saam yacnii yahuudda ka mida reer bani israa'iil ka mida oo asaamiratu la yidhaha buu ka dhashay israa-iiliyaadkuna da war badan bay sheeg sheegaan hadda marka mowdican hadda marka muhiim uma aha sii gelgelideeda intan qur-aanku sheegay un baan iskaga soconaynaa ayb dadkaagii marka ninkaabaa dhumiyey oo baadiyeeyey marka waxaa dareemaya dadka in si fudud loo dhumin karo hal nin ayaa ummad dhan waxaan diin ahayn buu diin uga dhigayaa bal fiiri reer bani israa'iil ilaahay baa u nicmeeyey cadowgoodii baa iyagoo arkaayo laga laga adkaysiiyey way ka allah ka guuleeyey ee nebigoodii baaba lala ballamay kitaab baa loo soo wadaa nebi kalena waa la joogaa ogow oo nebiyullaahi haaruun baa lagu dhaafay oo markii uu tegay waa kii yidhi haaruun walaalkii ku yidhi ukhlufnii fii qowmi wa aslix walaa tattabic sabiila almufsidiin suuratulacraaf baan kusoo marnay iyadoo intaas ay jirto hal nin oo mudbir ah oo aan yacnii wax uu yacnii nebiga la joogaa ma ka qaadanayaan cilmiga iyo waxa uu u sheegayo ninkaas khuraafaadka watay iska raacayaan marka dadka haddii ilaahay dhuminayo saasoo kale u dhuminayaan ummad dhan baa hal nin baadiyeynaya waxaan diin ahayn buu diin uga dhigayaa hadhowna kuwa dambena maxay dhahayaan ee annaga waxaasaan aragnay dadka dhanaa sameeye ayay leeyihiin dadkan marka hal nin uu dhumin karo sabab u noqon karo inaad adiga ku xirato oo diinkaagii iyaga u daba joogto way xun tahay waxayna xaquna wuxuu yahay inaad fiiriso waxa san iyo waxa xun caqliga alla ku siiyey iyo inaad waxbarato maahan inaad kiigi yeeraba ama dhawaaqaba inaad iska dabagashan laakiin dadka sha'nigooda wixii yeeraba waa iska raacaan ayb ninkan balfiiri dibi ayuu cibaadadiis ugu yeeray waana iska raacay farajaca muusa muuse waa noqday ilaa qowmihi qowmkiisii ayuu kusoo noqday qhadbaana xaal uu yahay mid caraysan asifan yacni ciishoon oo markaa yacnii murugeysan qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow alam yacidkum miyownan idin yaboohin rabbukum rabbigiin wacdan ballanqaad xasanan wanaagsan afataala ballankaa wanaagsanta kitaab baaba la idiin soo wadaa xaggee u socotaan maa kitaabkiina iyo nebigiinii sugtaan afataala miyuu dheeraaday calaykum idinka korkiina alcahdu waqtigii miyaa idinku dheeraadayoo intaad sugi weyseen oo waqtigu idinku dheeraaday miyaad waxaan diin ka dhigateen bani aadamka degdegiisuu ku tusaa marka am aradtum mise waxaad doonteen an yaxilla inuu waajibo calaykum idinka korkiina qadabun caro inay kor dushiina ku waajibto carada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay fa akhlaftum markaa aad burburiseenood ka baxdeen mawcidii ballankeyga qaaluu waxay ama fa akhlaftum mawcidii yacni ballankii aniga aan idiin qaaday miyaad igu xukunteen idinku aniga inaan ka baxay oon idinka tegay labadaa macnaba waa ku suuragal qaaluu waxay yidhaahdeen maa akhlafnaa ma aanaan guub yeelin oo kama aanaan bixin ma burburinin mawcidaka ballankaagii bimalkinaa saddex qiraa'a ku jirta bimalkinaa iyo bimilkinaa iyo bimulkinaa miimku marka waa muhallath waana saddex qiraa'o mutawaatira bima saddexda macnona waa isku soo dhadhow waa isku dhadhow yihiin marka bimalkinaa iyo bimulkinaa marka la yidhaha ay biqudratinaa waa awooddeenna ballantaadii ugama aanaan bixin wax naga tan badan baa nagu dhacayo bimilkinaa marka la yidhaahdana waxaan inagu leenahay ugama aanaan bixin ballankii labada macnona waxay isugu imaanayaan suldaankeenna iyo qudradeenna ballantii ugama aanaan bixin walaakina xumilnaa waxaana lagu xambaaray awsaaran culaysyaalo owsaarta oo min ziinati alqowmi qoladii tagtee fircown waxyaabihii ay isku qurqurxinayeen ah intay kasoo qaateen oy kasoo caariyeysteen ayaa intii loo celin lahaa halaagaaba dhacay alaabtii dadow bay hayaan marka nacam waxaabaanu lagu kallifay bay dheheen mar haddii alaabtaas aan haynana markaa de god qoda oo ku ridaa la yidhaah hala gubo si ammaanada xifdinteedu u sahlanaato marka dab lagu dhalaaliyo dahabkaasi hal shay buu noqonayaa hal wax halkaas wax in la ilaaliyaa waa fududahay marka oo meel inta la dhigo la ilaaliyo sidaabay marka dooneen faqadafnaa waan tuurnay haa awsaartii baan tuurnay ama qoladii waxyaabahay isku qurqurxinayeen ayaan dabkii ku tuurnay god inta la qoday dab laga shiday baanu ku tuurnay fakadalika sidaadaas oo kale alqa saamiriyu saamirina uu u tuuray waxay yidhaahdaan marka allahu aclam waxa ka sax ahe saamiri wuxuu soo qaaday faraskii jibriil uu ku qaadayay nebiyullaahi muusa meel uu lugta ka qaaday buu ciid ka qaaday ciiddaas oo marka isagu uu takhayulay wixii lagu tuuro nolol iyoyaa yaa yacni ka imaanayso ama alla uu ka siinayaa uu takhayulay markaa ciiddii buu soo qaaday meeshii buu ku tuuray wixii dhalaalay iyo ciiddaas markay isku darmeen dibi baa kasoo baxay marka naam dibigaasi marka xaqiiq ma lahaayo mase dibi aan xaqiiq lahayn buu ahaayo sawir ahaan unbaa loo sameeyey hoosna waa laga duleeliyey afkiina waa ka duleelaa dabaysha markay halkan kasoo gasho ayuu wax dhawaaqayoo kale u ekaanayaa xaalku sidaas miyaa mise saas maahano ilaahay baaba iyaga ku imtixaanayo wixii baaba dibi nolol leh baa laga dhigay sidaas danbaa xoog badan dibi nool inuu ahaaba naca maxaa yeelay cijlan jasadan taas waa laga fahmaa naca ayb warkaas fa akhraja marka fakadalika sidaadaas oo kale alqaa uu u tuuray asaamiriyu saamirina fa akhraja lahum wuxuu usoo bixiyey cijlan dibi ayuu uga soo bixiyey dibiga oo jasadan hilib iyo dhiig ah waa dibi xaqiiqi ah kaa oo lahu ou u sugnaaday khuwaarun yacni cod iyo yeeritaan ou u sugnaaday fa qaaluuhu waxay yidhaahdeen haadaakani ilaahukum waaba macbuudkiinnii meeshaan dibiga kasoo baxay waaba macbuudkiinnii bay dheheen dhabta ahaa iyo wa ilaahu muusa muuse macbuudkiisii weeyaan fa nasiya muuse waa hilmaamay ama fa nasiya fataraka wuu ka tegay ilaahiisii meel aanu jirin buu ka doonay bal nebigoodiina fiiri siday u caynayaan afalaa yarawna miyaanay arkaynin anlaa yarjicu anhu shaniya laa yarjicu inuunan soo celinaynin ilayhim iyaga xaggooda qowlan hadal inuunan kusoo celinaynin walaa yamliku inuunan u hananaynin lahum iyaga daran dhib iyo walaa nafcan dheef midna uunan u hananaynin de waxaan hadli karin ilaah lagama dhiga karo haddaa intaa la hadasho aan ku jawaabaynin markaa macnaheeduma waxay noqonaya wax kastoo hadlaa marka ilaah in laga dhigta may sifaadka macbuudka ou leeyahay waa badan yihiin hadalka keliya maaha laakiin wixii hal sifa laga waayey de inuu macbuud noqdaa suuragal maaha haddii hal sifa laga helayna waa inay kuwa kale u dhammaystirmaan haddii marka la dhihi lahaa bani aadamku waa hadlaan may iyaguna ilaah noqdaan de ma noqon karaanoo sifaad badan baa ka maqan oo ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala ayb macnaha meeshaa ku jirana sidaas ee kani dibigaani hadalkuu ku dhacay bani aadamkii hadlaayeyba hadduusan macbuud ahayn midaan hadlaynin macbuud ma noqon kara isaga meeshaana waxaa laga qaadanaa rabbiga aan caabudaynaa waa rabbi hadlo waay marka min sifaatihi marka hadal baa ka mid a inuu rabbi hadlayo ayb walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqehe qaala lahum haaruunu haaruun wuxuu ku yidhi min qablu markaa ka hor wuxuu ku yidhi yaa qowmi qowmkayow inamaa futintum waa la ydinku jarribay oo waa la ydinku imtixaanay bihi dibigaani bihi bilcijli wa ina rabbakum rabbigiina alraxmaanu allah raxmaankaa way fattabicuunii isoo raaca wa adiicuu adeeca amri amarkayga qaaluu waxay yidhaahdeen lan nabraxa ka zuuli mayno ka tegi mayno caakifiina kuwii negi ku ah inaan nahay calayhi calaa cibaadati alcijli dibiga caabuditaankiisa xataa intii yarjica muusa muuse uu soo noqonayo ilaynaa xaggeenna uu kusoo noqonayo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed